mashruucan ay daahfurtay maanta wasaaradda qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya ayaa loogu talagalay inay ka faa'iidaystaan soddon kun qof oo dadka danyarta ah waxaana fulinaysa mashruucan hay-adda gareedo mashruucan ayaa shaqo abuur loogu samayn doonaa qoysaska danyarta iyo barakacayaasha si ay ugu adkaystaan aafooyinka waxaa sidoo kale mashruucan uu ka qayb qaadan doonaa ka hortagga iyo wacyigelinta cudurka safmarka ee covid sagaal iyo toban wasiir ku-xigeenka wasaaradda shaqada iyo shaqaalaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed duurow oo furitaanka mashruuca ka hadlay ayaa caddeeyey inay ka faa'iidaysan doonaan mashruucan dadka xaaladaha bini-aadanimada la daalaadhacaya
waxaa la sheegaa ilaa iyo lix milyanoo qofood inay maanta xaalad bini-aadanimo ay ku jiraan soomaaliya guud ahaan southwestna qaybay ka tahay dadkaasoo u baahan shaqo abuur in loo sameeyo u baahan in maxaa la yidhaahdaay laga caawiyo maxaa la yidhaahdaay noloshooda sidii kor loogu soo qaadi lahaa dhan walba waxaa marka aada wax loogu farxo ah mashruuc sidaan u weyn oo ay ka faa'iidaysanayaan in ka badan soddon kun oo qofood inaan maxaa la yidhaha maanta halkaan aan u fadhino o aan hirgelinayno wax aada loogu farxo waaye dadka reer southwestina ee barnaamijkan ka faa'iidaysan doonana ay u tahay guul weyn oo annagoo dhan noo soo wadatay gaar ahaan dadkaasi maaragtay ka wasaarad ahaan annagoo aadaan ugu faraxsannaha waxaan diyaar unahay insha allahu inaan hay-adda barnaamijka implement garaynaysa ama fulinaysa inaan kala shaqayno guud ahaan gaar ahaan barnaamijyada annaga na quseeyo sida barnaamijkan la yihahdo cash for work oo kale oo ah barnaamij aada run ahaantii loogu baahanya dadka in shaqa abuurna loo sameeyo waddankoodii dadkoodiina wax u qabtaan oo xoogoodiin laga faa'iidaysto haddana ayagiina wax lagu celiyo oo maxaa la yidhahda wax la siiyo intii ayagoo meel iska fadhiya la dhihi lahaa waxbaa laydin siinaya wasiirka qorsheynta dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya axmed baashi madoobe nuunow ayaa sheegay gobollada koonfur galbeed inay yihiin gobollo ay kusoo noqnoqdeen aafooyinka sidaasi darteed mashruucan uu muhiimad gaara u leeyahay shacabka koonfur galbeed mashruuca oo loo yaqaano local humanitarian leadership mashruucan ka sokow inuu ka faa'iidaysanayaan dad badan oo soddon kun ka badan waxaa kalaa aada muhiim noogu ah oo muddana u ololeynaynay in la xoojiyo hay-adaha localka ah si oo loo siiyo awood ay u fuliyaan mashaariic xoog badan ayadoo laga ambaqaadayo waxaa la yidhahdo localizationka saa ogsoon tihiin annaga south west ahaan haddaan nahay waxaa mar walba u nugulnahay masiibooyinka soo noqnoqdo aan u nugulnahay haddii aan lahayn abaaraha fatahaadaha iyo ayaxa hadda noogu soo darsamay iyo covid nineteen marka waxaa isbiirsaday dhowr arrimood ummaddii dadkii ayagoo badankooda u nuglaa dhibaatooyinka haddana waxaa noogu soo darsamay covid nineteen covid nineteenna marka laga reeba saameynta uu ku yeesheey inay dad badan dhintaan saameynta uu reebi doono oo dhanka dhaqaalaha nala jiri doonta muddo sanadooyin ah marka hay-adaha in ay xilligan adag oo saameyn dhaqaale iyo saameyn badan ay jirto in hay-adaha ay wax walba ay awooddooda ay tahay ay dadaal ku bixiyaan sidii dadka loo caawin lahaa dadka nugul furitaanka mashruucan ayaa kusoo beegmaya xili barakacyaal badan oo ku sugan xerooyinka magaalada baydhabo ay la daalaadhacayaan xaalado bini-aadannimo waxaana barakacayaasha ay marar badan dalbadeen in loo abuuro fursado shaqo mukhtaar maxamed catoosh v o a waajid